habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee od kaga imaanaysa v o a washington
waa fiidnimo jimcaah bisha maarjna waa toddobaiyabaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyolabaatanka mitirban waxaad kaloo naga dhegaysan kartaan efemyada muqdisho hargeysa nairobi iyo jabuuti idaacaddayada fiidnimo waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo weerar ku qaada hotel ku yaala bartamaha magaalada muqdisho maka almukarama weerarka ku dhacay markaan dhabarkay ka yimideen oo dag dhabarkiisa way isku qarxiyeen markii waarbiyi wax gaarayna guday soo galeen gudi ayagaa haysteen hadda wax ka soo saarsan ma jirto ciidanka waa yimideen waxay ciidankan waxay qabanayaan ma jirto marka anaga waa silayna weerarkan nagu dhacaayo waxaan warsannay inaan waddada goosanno waxaan idiin haynaa waraysiyo aannu la kala yeelannay dad goobjoogayaal ah oo uu ka mid yahay mulkiilaha hoteelka
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warka iyo caalamka
dabley la aaminsan yahay inay ka mid tahay ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday hoteelka maka almukarama oo ku yaala magaalada muqdisho mulkiilaha hoteelkan gurey xaaji xasan ayaa v o a u sheegay in hoteelka ay xilligan haystaan dableydii weerarka soo qaaday isaga oo sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac balse muu xaqiijin inta ay yihiin warar kala duwan oo ay v o a heshay ayaa sheegaya in dhimashadu gaadhayso ilaa shan qof laakiin ay intaas ka badan karto gurey xaaji xasan ayaa isagu sheegay in ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin bannaanka hoteelka halka warar xilligan soo gaadhayaana ay sheegayaan in howlgal ay wadaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran dhinaca kalena warar aanu ka helayno ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xilliga weerarka uu dhacay ay hoteelka ku sugnaayeen mas-uuliyiin isugu jira siyaasiyiin safiiro dhakhaatiir iyo dad kale oo ka yimid qurbaha warar aanu goor dhow helnayna waxay sheegayaan in ciidamada amniga iyo kuwa gaashaan ay gudaha inay u galaan hoteelka isku dayayaan ugu yaraan shan qof ayaa ilaa iyo hadda ku geeriyootay inta la xaqiijiyey waxaana laga cabsi qabaa in dhimashadu ay kor u kacdo
warar kala duwan oo ku saabsan qaraxaas iyo wariyaha v o a ku sugan halkaas ayaa idiin soo socdaa marka hore se haddii aan ku bilowno wararka aan ka helayno dalka yeman diyaaradaha dagaalka ayaa weeraro xagga cirka ah ku wada maalintii labaad mucaaradka xoutiyiinta dalka yeman waxaana weeraradan geysanaya xulafada uu hogaaminayo dalka sacuudiga diyaaradaha dagaalka ee wadamada isbahaysiga ayaa duqaymo kala duwan u geystay saldhigyo militari iyo goobo kale ay ku xoogan yihiin caasimada dalka sanca warbixinadaasina waad maqli doontaan dhinaca kalena waxaa noo suuragasha inaanu waraysi la yeelano gurey xaaji xasan oo ah milkiilaha hoteelka maka almukarama ugu horeyna waxa aan weydiiyey milkiilaha bal inuu nooga waramo sida ay wax u dhaceen
weerarka ku dhacay markaan dhabarkay ka yimideen oo dag dhabarkiisa way isku qarxiyeen markii waarbiyi wax gaarayna guday soo galeen haye marka wax khasaaro ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa wallahi kolley meyd oo ku jiraa barkee gudi ayagaa haysteen hadda qof ka soo saarteen ma jirto ma joogaan ciidamadii dowladda federaalka ah meesha marka laga reeba ilaaladiina ciidanka waa yimideen waxay ciidankan waxay qabanayaan ma jirto marka anaga waa silayna weerarkan nagu dhacaayo waxaan warsannay inaan waddada goosanno saan difaac u galno way noo diideen guddoomiyaha degmada noo diiday hoban oo yidhi ma dhigaysin difaaca iyadoo xamar oo dhan hotel walba hurtiisa u xirtay aniga si gaaraa laygu diiday anoo filaa dhibkan u dhacayo og afeens lagu sameeyey see ku ogaatay in dhibka uu dhacayo adiga maadaama hadda kahor saddex jeer ay soo weeraray saddex jeer waa hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan wadada si digsaga aan udhiga dhawaan si bawar soo marayso aan soo controlo waa la ii diiday codsi aan qortay guddoomiya gobolkan u geeyey ma layso jaabin ilaa hadda hadda hoteelka gudihiisa yaa yaa ku jira waxaa saarana wada shaqayn la-aan oo guddoomiyaha degmada waxaa idinku sameeyey marka hadda hoteelka gudihiisa ma waxaa haysta maleeshiyada al-shabaab shabaabka haystaa ku jiraan ciidankii dowladdana xaggee joogaan warlaakii buuxaan marka wax mas-uuliyiina ama dad la yaqaano oo hoteelka gudihiisa ama ku go-doonsan ama dhibaata ku gaarta ma jirtaa oo aa og tihiin wallahi ma sheegi karna marka anigaba ee marka dhibka dhacay dibadaan ka yimid dibadaan joogay ee haddana hotel soo gaaray markaan soo gaaray waxaa lee sheegay dad ay ka mid tahay walaashay iyo nin seediga kulle meesha ku wadansan yihiin Een, dadka kaleo hoteelka deganaa dad ajnabiya ma ku jireen wallahi hotelka mugtahay dadna waa degan yihiin midna sheegay usoo doontaa ay kafeen haye marka ma sheegi karna anag soo jiraan hadda kaasi wuxuu ahaa guray xaaji xasan oo ah mulkiilaha hoteelka maka al mukarama wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan sidoo kalena caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay goob jooge ku sugnaa goobta oo lagu magacaabo cabdinuur maxamed axmed oo ah saxafi ku sugnaa hoteelka gudihiisa markii uu weerarku dhacay Een, walaal horta n wax meel wax falxun baa meesha ka dhacay een, anigu shan daqiiqa ka hor intaan qaraxa dhicin qadar aan ku qiyaasi karaan imid meesha qaraxa lala beegsado oo albaabka dambe oo hoteelka ah meel baarkin oo kasoo horjeedaan gaari aan wati ku baakimay Een, hoteelkaana dib u- gudaha usoo galay markaan fadhiistoon isleeyahay shaah iyo wax dalbana qaraxii koowaada meesha ka dhacay Ee, qaraxii markuu dhacayna anagu agaxaana galay laakiin meesha way nala gilgishay qofka intaa in la eg u jiro qaraxana ma fahmi karo ma horaa lagaa soo galay mise gadaala lagaa soo galay marka daaqadaha baahid ahaan kasoo yara fogaanay meesha dhexe hoteelkan anagoo tobaneeye ah isku soo urursanay Ee, kadibna een, laptop aan wato oo een, aan usoo qaatay meesha inaan kaga shaqeeyo oo howl een, aniga iyo nin kale oo producer aan ka tashanayna sidaan film documentary ah oon qole u samaynayna aan uga tashan lahayn qaab ku gabagabayn lahaynaan alaabtii aan isku duuday alaabtii markaan isku duudayna xabadii aa gudaha ka bilaabatay barxadii banaanka hotelkiisa ahayd oo ayadana la fadhiisan jiray kadibna aan koraan u yaacnay oo dabaqa koowaad ee hotelkaan aan kor u fuulnay markaan dabaqa galnayna ilaahay wuxuuna waafajiyey dhanka laamiga marka almukarama qol soo xigo oo kon lagu xigay inaan gudaha usoo wada galnay anagoo toddoba ah oo afar kamid a shaqaalaha oo wiilkii receptionka joogay iyo saddex kabalyeri aan nahay iyo iyo iyo saddex kale oo oo qof oo aniga aan ku jiro hotelka uun kasoo raacday meesha Ad- kadibna markii aan dareennay in kor dabaqa loo soo fuulo xabadda ay ka bilaabateena daaqadihii laba daaqadood midna musqusha ah midna derbiga ah aan aan aan kasoo boodnay marka alxamdulilah wax hadda dhibaatada oo toddobadeenina gaaray ma jirto Eh, si nabadaan uga soo boodnay Eh, alxamdulilah waana nabad qabnaa laakiin hadda gudaha waxaa ka dhacay eh, wax la qiyaasi kara ma aha Een, saddex gabdhood iyo wiil kabaryari oon banaanka kusoo dhaafay oon in- indhaha la raacay intaan meesha soo mariyay wiilkiiyaan ka arkay wax nool Een, wuxuuna ii sheegay isagoo shaatigiisa dhiig aada u fara badan uu ka da-ayo in saddexdii gabdhood ay uula fadhiyey ee, qoraxda meesha ka harsanayay afartoodaba baas loola qasbay koray ake ah lagu garaacay kadibna isagun ilaahay uu ka badbaadiyey laakiin saddexdii gabdhood ay ay- ay ay meesha ku qurbaxeen ay dhinteen maxay ahaayeen saddexda gabdhood cabdinuur wallahi aan ma sheegi karo aniga hotelka dadka ka shaqeeyana ma ihi Ee, nin suxufi ahoo meesha maadaama dad siyaasiyiina iyo dad een, aan isleeyahay oon warka aad samaysaan een, ee, jirada xaqiiqata mis anfacaya oo aad ka heli kartaan aan un meesha inta badan een, u tegi jirin marka meel aan kafeegadi iyo shaahi ka doontun bay ahayd mooyaane meel aan hadda dadka fadhiyay wala aqaana ma ahayn Een, kolley een, gabdho soomaaliyeed ay ahaayeen allaha u naxariisto haddii sida wiilku uu sheegay ay sax tahay waayo aniga gudahan ku jiray oo maana arkaynin Ee, laakiin isagaa la fadhiyey oon aqaanay aniga oon kor ka salaamay marka banaanka markaan ku kulanayna wuxuu ii sheegay in afartoodiiba baas uu ku jeexay nin afka u duuban yahay oo oo un asaga uu ka badbaaday saddexda gabdhood leydana uu uu kasoo dhaqaaqay waxaad iga warantaa calaamadii dhiiggii iyo wixiina way ka muuqdeen cabdinuur waxaad iga warantaa eh, waxaad ii sheegtay inaad dabaqa labaad kasoo boodeen adinka oo toddoba qofa marka dabaqa labaad een, masaafo ahaan dhulka xaguu u jiraa sidee ugu dhiirateen inaad eh, iska soo tuurtaan dabaqa labaad wallahi dhulka wuxuu u jiraa afartan mitir haddaana khaldanayn laakiin meel waxaa jirta ee ka sokaysa oo oo jiingadii wax saarnaayeen oo dhisnayd oon isleeyahay markaad soo doodaysaan dhowr iyo toban mitir ay idiin jirtay meeshii aa marka waxay kalif- kalifay annagu hal mar maana soo wada doodina mid mid yaan intaan garbaha u qabanaan usoo tuuraynay oo meeshu markuu ku dhacana mar labana banaan isagoo isbiidkiisa markuu wax yar hakada ama ama ama ama eh, xawaarihiisa iyo haddana mar labaa haddana kusoo boodaya meesha marka qiyaastii afartan ay ahayd laakiin meel aan kusoo boodnay kadibna meel kale aan kaga soo boodnay sidaasaan um, ay noogu soo wada suura gashay aniga hal qof baa iga dambeeyey een, qofkii lixaadaan ahaa ee meesha ee kasoo booda hadda aad la hadlayso hoteelka xaggee u jirtaa anigu waan kasoo tegay meel nabada ahaan joogaa oo aada uga fog eh, ilaa dhowr kilomitir u jirta halkaasaan joogaa oon oon oon xaafadayda aan ka fogeyn laakiin hadda eryada waan kasoo tegay meel nabadaan joogaa hadda aan ku suganahay wararka aad maqlayso markaa maxay yihiin hadda warar noocee baad ka maqlaysaa ileen meesha baad kasoo baxsatay dad fara badana kolley meel hotel haddii ay tahay shaax laga cabayo haddana la seexanayo wararka aad maqlayso hadda maxay yihiin ee ku saabsan xaaladda hotelka caasha waxaa maqlay oo ilaah abuur ma jirto dadkii aniga xii soo raadinaya ay leeyihiin ninka sacuudiga ah ee meesha u badnaa la isaga xog ka hela laakiin waa nabad qabaa shaksiyan ummadii meesha ku dhameeyana oo aana hadda tirooda ka warramina waxaan leeyahay qoysaskooda samir iimaan allaha ka siiyo waxaan isleeyahay hadda kay ku jiraan kuma jiraanna waa la isku daboolaayo waxaan rajeynayaa inay inay si deg deg hawshaas iga soo gabagabowda
kaasina waxa uu ahaa cabdinuur maxamed axmed oo ah suxuufi ku sugan ku sugnaa gudaha hoteelka markii uu weerar ku dhacayay sidoo kalena waryaheena sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka ku wareysatay dhowr qof oo markaasi goobjoog u ahaa markii qaraxaasi iyo weeraradaasi hoteelka lagu qaaday waxaa ka mid a ambasador maxamuud maxamed tifo oo ah wakiilka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka wuxuuna ka waramayaa ugu horeyn sida ay wax u dhaceen wallahi zahri haddaan kaaga warramo horta meesha wax mucdisho ah ka dhacay laakiin qofkii ilaahay rudilayaa qof bini aadana maaragtay oo isku daya laakiin ti ilaahna male lahaa horta ugu horeysa tan labaad aniga maanta duhurkiisa aan qolkii ugu galay waxaa hadda laga soo haddaan laga soo saaray oo qolada amniga iga soo saareen iyagoo mataqaanaa gurmad iisoo sameeyey oo muxuu ahaa gudaha soo galay marka gudaha hoteelka wax ka dhacay waxay yihiin ma ka sheekayn karo maxaa yeelay qolkan ku qolkasta anugu jirna gudaha ayaan ayaan ayaan muxuu ahaa waxaan kasoo baxay dirishada laga soo saaray qolada amniga ah maxaa yeelay qaraxyo badan ayaa gudaha ka dhacay bambooyin iyo waxbaana quna ka dhacaya gudaha ciidamadii ii keena muxuu ahaa jaranjaro oo gudaha iga soo saaray muxuu ahaa diirishada iga soo saaray hadda dibadaan jooga alxamdulilah waan gartay meesha waxaa maqalnay inay rag hubaysani soo galeen oy gudaha usoo galeen hadda ma ka baxeen kuwaasi ma ka war haysaa maya weli weli way ku jiraan weli way ku jiraan weli way ku jiraan muxuu ahaa gudihiina waa lagu dagaalamaya weli laakiin hadda waxun guulaystay cidda guulaystay weli ma hayno laakiin dhibka kuleysa waa tiro badan waa fara badan yahay waan gartay marka qolalka aad ku jirteen gaar ahaan qolkaaga wax dhaawaca ma soo gaadhin soo maaha sidiisii buu ahaa qolku wax dhibaato ah kumaa dareemin dhexdiisa wa waxa dhaawaca maba ka soo bixin qolka muxuu ahaa laakiin bambo bam bam la tuuray ayaa dirishad gudihi jiri irdi jirisay marka markii isu jirtana waxa waaye ammaan maaha marka qolooyinkii amniga u qaysira sidaa ii yimid ayaga iisoo gurmaday oo iga soo saaray dhinaca dambe waan gartay markaa qaraxu xaguu ka dhacay mma xagga horuu ka dhacay mise gudaha hoteelkuu ka dhacay maya maya qarax qaraxa horta gudahan bambooyina ka dhacay laakiin qaraxa weyn wuxuu ka dhacay dhinaca dambe ee hoteelka laga soo gaalgaliyo cadda uu ka dhacay waan gartay yaa kale kuu dhow ee iyaguna hoteelka ku jiray waktigaasi wallahi odayaal badan way jiraan laakiin weli hadda cidaan ku dhiibi kara ma jirto laakiin waxaan agaasima agaasimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cabdullaahi xayir ducaalaan kuu dhiibaya waaya ii dhiib walaal waad mahadsanta aada iyo aad baan idiin salaamaya v idaacadda v o a agaasime waanu ku salaamaynaa anaguna bal iiga waran halkaad joogtay markii qarax iyo weerarku dhacay sidayse maaragtay kuu saamaysay adiga iyo dadkii kuu dhowaa wallahi aniga waxaan kamid ahaa dadkii ka qaxweynayay hoteelka maka almukarama ee degmada hodan abaar afartii iyo barkii galabnimo ama tobankii iyo barkii galabnimo sida u yaqaano dabadeedna halka laga soo galo dhinaca baabuurka kasoo galaan hoteelka ayaa bambooyin iyo qarax ka dhacay kadibna qarax baa isqabsaday kadibna hoteelkii bay gudaha usoo galeen annagu waxaanu ku yaacnay kor dabaqa saddexaad annagu afar qof ah waxaanu ahayn aniga oo agaasimaha gudaha wasaaradda ganacsiga warshadaha xayuur ducaale ambasadorka soomaaliya u fadhiya wadanka somalilan dhakhtar caan oo laga yaqaano magaalada muqdisho oo maxamuud said iyo nin ganacsada oo gaadiidlaya afarkaas waxaan hoteelka saddexaad dabeedna nin hubaysan noogu soo galay dabeedna wuxuu dhaawageystay muxuu ahaa muxuu ahaa dhaawac ambasador beriberi iyo nin ganacsadaha aniga doctor soomana ma soo gaadhin halkaa waxaan ku sugnaa ku saddex saacadood waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa ilaahay marka hore marka labaad waxaan ugu mahadnaqaynaa ciidamada amniga soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabadsugidda soomaaliyeed ciidanka booliska ciidanka militariga dhammaan ciidamada soomaaliyeed oo dhan sidii geesinimada lahayd ee dadkii soomaaliyeed ee cadi ku qabsaday hotelka maka almukarama u badbaadiyeen sidii kale waxaan tacsi u dhigayaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ama ku dhintay ama ku dhaawacmay sidoo kale waxaan tacsi u dhigayaa dhammaan ciidanka soomaaliyeed ay sida geesinimada loo loo difaacay wixii ka dhintay iyo wixii ka dhaawacay waxaanan aada ugu mahadsanaya ciidanka waxaanaan dawladda ka codsanaya inay ciidamada usii kordhiso waan gartay marka ambasador baribari waxaanu maqalayn dhaawac soo gaadhay siduu tahay imika xaaladiisu wallaahi waa ka jiibnay waxaanu koridorka saddexaad meesha udhexaysa labada ayaan guri ayaanu jiibnay na way xidhnaayeen marka ambasadorku aad buu udheex baxay gacanta de dhaacoodi baa ka gaadhay calooxana dhaacoodi baa ka gaadhay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad buu u dhaawacmay laakiin ciidanka usoo gurmaday waana la qaaday baana la geeyey waan la dabiibayaa imika waan gartay marka maxaad arkayseen idinku marka idinka maadaamaod banaanka fadhideen ma raggu ma baabuur bay kusoo galeen mise lug bay kusoo galeen hoteelka anagu waxaan maqlay in bambooyin dhacay oo iyo buuxoodii iyo buux isqabsaday kadibna waxaan aragnay ninkii noo soo galay ee toogashada noo geystay anaga iyo dadkii kaloaan aragnay ma jiraan iyo xabado aad u dhacaya waayo anagu kor baanu saarayn waxa xagga hoose ka socdaa ma ogin waxaanu maqlayna qarax rasaasowun oo sidii aan ciidamada dawladda si ay uga hortagaan cadowgiisa loo weeraray waan gartay marka intee in la-eg bay socotay rasaasta iyo bambooyinka qaraxyada markaad qiyaasto wallahi anagu meesha waxaan ku jiray ku dhow laba saacadood iyo iyo badh oo ciidamadu intaas ay cadowga la dagaalamayeen waxay ku dhuumanayaan qolalka iyo meelo luqiya waayo ciidamada uma soo babac dhigi karaan luqiya gelayaan meelay gelayaan waa dad soomaaliyeed oo adigo kula mid ah iyada suuliyada kadibaba meelba xabada ka soo ridayaan meel marka ciidamada ay soo gurmadeen saaray wixii meesha ku jiray oo dhan nadiifiyay udhalkii dadkii kasoo saaray udhalkii badbad haa qaasimow walaal waad mahadsan tahay intaa maxaad iigu dari lahayd intaa ii sheegeen ambasadorka iyo agaasimuhu
meeshii hadda waa lagu jiraa ciidanka far waxaa saaran ciidanka nabad sugidda sbeshalka ahaa saaran hadda nadiifintilaa lagu wada hadda xabad baa dhacaysa weli hal baa ku dhuumaaysanaya oo maaragtay la hadda lala degdaba joogaa tirakoob saxana kaama siin karo oo tirakoobkii dee markii ugu horeysay oo ciidanku ay yimaadeen dhaawacii waa la daldalay marba ambalaasyada dhinacyada ka taagan oo marba wixii soo baxaa dhinacyada laga dafayaa markii aan dhinaca la wareegi tiraahdo maaragtay waxba dhinaca kalea wax ka marka tirakoob saxa hadda idinma siin karno laakiin sida cadowgu soomaaliyeed uu soo qorsheeyey waxuma aysan dhicin alxamdulilah dhakaatiirtii soomaaliyada maanta shirka ku lahayd oo meesha u badbida joogtay waxba maaysan gaarin ayagana waa tilmaabi doonaa koobkooda iyo waxa ay qabaan iyo wixii ka dhaawacay waxaasan maaragta soo gudbin doonaa marka mar kale inaan isu soo noqonay noqonaysa haddii lahaydna
kuwaasina waxay ahaayeen mas-uuliyiin markaasi ka mid ahaa dadkii uu weerarku ku qabsaday hotelka maka almukaramo oo ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soo badbaadiyeen sahre ciidla nuur ayay u waramayeen halkaad kala socotaana waa v o a washington qeybaha soo socda ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan wixii warara ee soo kordha
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey ina lana socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba dowladda sacuudiga iyo dalal ay xulufo yihiin ayaa howlgallo milatari oo ka dhana jabhadda xuutiyiinta waxay ka bilaabeen dalka yemen sacuudiga ayaa sheegay in howlgalkani uu jawaab u yahay codsii uga yimid madaxweynaha dalka yemen ee haatan talada haya oo isagu doonaya in xukunka dib loogu celiyo kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ah ay dalka intiisa badan qabsadeen sacuudiga qaar ka tirsan dalalka khaliijka iyo waddamo kale oo muslimiin ah oo sunni ah ayaa doonaya inay hor istaagaan isballaadhinta ay yemen isku ballaadhiyeen jabhadda shiicada ah ee iiraan ay taageerto dalalka reer galbeedka ayaa howlgalkan sacuudiga ku taageeray balse waxaa howlgalkan ka hor yimid dowladda iiraan ee iyadu taageerta jabhadda xuutiyiinta oo iyadu ku baaqday in si deg dega loo joojiyo haddaba howlgalkan milatari muxuu ku kordhinayaa xaaladda yeman oo awalba cakirnayd muxuuna yahay hadafka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga iyo xulafadeeduba ay ka leeyihiin duqaynta ay ku hayaan dalka yeman su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqaynaya oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka khadka taleefonka uga qaybgelaya maxamed aadan dugsiye oo arrimaha siyaasadda ka faallooda lana shaqeeya safaaradda soomaalida ee magaalada sanca xasan albasri oo wax ka qora arrimaha islaamka kuna sugan magaalada mukalla ee gobolka xadramowd iyo maxamed cali biixi oo wax ka dhigta kuliyadda saxaafadda ee magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya hadalka barnaamijkana waxaa ku horumaraya maxamed aadan dugsiye oo ku sugan magaalada sanca
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waad salaamatiin dhammaan martiga sharaf kale waxaan horta yaro mudan inaan xusno xaaladda shidinka siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha carabta khaasatan khaliijka iyo dowladda iiraan oo laga xisaabinayo baryahan dambe in ay yeelatay nufuud ama xoog ay ku yeelatay saddex caasimadood oo kamid a caasimadaha dowladaha carabta ciraaq suuriya iyo lubnaan taa ilakoo ka ambaqaadan marka halkaa ka duulay markii ay sacuudigu in badan la xalin arrintan oo si xal siyaasadeed lagu galo oo aada moodo inay ka meereysanayeen sacuudiga iyo khaliijka u muuqato maanta in xaaladiisu ay gaadhay wixii loola jiray amnil qowmigii dalka sacuudiga in uu halis ku jiro ayna markaa tallaabadaasaa u qaadeen darteed iyagoo isbadbaadinaya maanta marka adigu waxaad u aragtaa sacuudiga tallaabadan uu qaaday inay lama huraan u tahay oo amnigiisoo halis ku jira darteed uu tallaabadan u qaaday ha kolley sacuudiga ha tallaabadan wuxuu u qaaday maslaxadiisa dankiisa in uu xanuunkii taabtaad moodaa maadaama uu ku tirinayo sida ay ku andacoonayaan dowladda sacuudiga iyaga oo dalkiisa dilyar ku wada qabsaday iyagoo baabalmandab hantiyey iyagoo masadiyadii meelihii madaaradii ugu waaweynaa haddii ilahay kuga yahay dekadihii dalka ugu waaweynaa oo gacanta ay ku dhigeen xagga waqooyiga ay markaa uu aada mooday sacuudiga markaa inuu yiri khalaas dee goshaadii baaba markaa lasoo galay waxaad samayso kale oon kaa ahayna ma jirto waa tahay waa hagaag waad mahadsan tahay maxamed aadan dugsiye aan soo geliya doctor xasan albasri oo isagu mukalla ku sugan gobolka xadramowd haye xasan runtii hadda sida muuqata sacuudiga wuxuu bilaabay duqayn cirka watana duqaynta cirka iyo waxay horeydo midna ma jirto dagaalkani wuxuu guuleysan karaa mar haddii uu helo sabab labaad oo ah in ciidan carbeed oo sacuudiga uu ka doodayo dalalkan kaloo habarwaxay habarwaxseen ay gudaha yeman soo soo degaan oo saxada iyo sanca iyo cadan marka dagaal fagaaraha marka laisku arko marka dagaal ciidan weji weji ah foolka fool ah uu bilawdo marka waa la oran karaa dagaalku weji siyaasadeed iyo guur ayuu u bixi karaa laakiin hadda waxaad moodaa dagaalku ku siman yahay duqayn inaysan wax guul ah heli karin rakiisul heli karin xoojiyiintii waayo labadii kun iyo sagaalka ayaa xuutiyiinta iyo sacuudiyaanku isku arkeen xuduudda yeman udhexeyda sacuudiga dagaalkaasna guushiisa wax la raacday waa lala socday waa xuutiyiinta gacanta laku lahaa marka sacuudiyaanku uma diyaarsanaa marka laga reebo dubeynta cirka inay gudaha soo galaan yeman waayo tababarkooda marka laga hadla ciidan ahaan kama bixi karaan dagaalkan loo yaqaan guri awaara oo dagaal kudhahadeeda kudhufo ka dhaqaaqa oo ay nimanka xujiintu ay ay bisi ku leeyihiin waa tahay waxaan soo gelinayaa maxamed cali biixi oo isaguna ahaa aqoon-yahan ku sugan magaalada riyaad maxamed sidee kula muuqataa howlgalkan bilowday iyo in in in howlgalku sii ballaaran karo ay dhici karto in in ciidamo dhulka ay soo galaan gudaha dalka yemen oo sacuudigii xulafadiisa oo ciidamo halkaa u diraan bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis waan ku salaamaya adiga iyo martidaada iyo dhegeystayaashaba su-aasha haddaan dib ugu noqdo dagaalkan sacuudiga horta sacuudigun maahae waa wadamada khaliijka oo dhan laakiin sacuudigaad moodaa inuu ugu tun wen yahay dagaalkana waa dagaal hadda bilowday maaha ee waa dagaal wadanka yeman dee qalaalaasa muddo dheer soo socday oo isbiirsaday oo isbiirsaday dabadeedna halkan soo gaadhay weeyaan wadamada khaliijka iyo sacuudiguba waxay in badan isku dayeen in arrintaa loo helo dawo lagaga hortago laakiin way suurageli weyda waxay ku baaqeen wadahadallo la doonayay wadamadan khaliijka iyagu gorjoo xutuugo ka ahaayeen in la qabto laakiin waxaa ganafka ku dhuftay oo diiday waxay ahaayeen xuutiyiinta marka dagaalkan sacuudiga iyo wadamada khaliijkuba waxa uu noqday dagaal lama huraan ah oo halkii ugu dambeysay ayay noqotay waayo waxaynu arkaynay ayaamihii ugu dambeeyey isdaba isbedelo isdaba socday oo weliba si degdega u dhacayay oo wadanka yeman ka dhacayay markii ay la wareegeen xukunka xuutiyiintu kumaanay istaagin xukunkii uun ee waxay markii dambe isku dayeen awooddii wadanka oo dhan inay la wareegaan oo waxaynu ognahay sideedaba cabdicasiis oo dee xuutiyiintu waa jabhad kamid ah dadkan dega waqooyiga yeman oo ah jabhad weliba shiica xagga dhinaca diinta u janjeera waxay isku dayayaan marka inay awoodda wadanka kula wareegaan xoog oo ay maquuniyaan awoodihii kale ee ka jiray waxaynu ognahay wadanka yeman waxaa ka jiray markii ay sidoodaba dee horta haddaynu taarikhda wax yar dib ugu noqono anu aniga doonayna aan ku dheeraado xuutiyiintu waxay kusoo dabagabadeen markii horeba waxay ahaayeen mudaharaadadii lagu ridayey madaxweynihii hore cali cabdalla saalax labadii kun iyo labayo tobankii markii uu daaqada ka baxay cali cabdalla saalax waxay bilaabeen inay awooddii dawladuna ay hoos u dhacday inay isku ballaadhiyaan dhul badan oo kamid ah yeman markii dambena waxaaba dhacay iyaga iyo cali cabdalla saalax oo hoosta ka heshiiyey inay ku heshiiyaan in wadanka awoodda lagala wareego madaxweynihii cusbaa ee loo doortay laba sano inuu ku simo doorasho iyo wadanka dib uheshiisiin inuu gaadhsiiyo waa tahay taasi marka waxay waxay kaliftay in wadankii meelo badan ay qabsadaan iyagoo gacan ka helaya ciidamadii cali cabdalla saalax oo wadanka in badan maamulayay kumaana istaageen caasimadii ay qabsadaan waxay ku darsadeen inay madaxweynihii jeelgeliyaan waxay markii dambe bilaabeen inay gobollo ka fog fog inay ku duulaan taasina waxaa laga yaabaa inay marka dambe wadanka yeman lugaha u geliso inuu ka dhaco dagaal sokeeye waa tahay marka waxaynu ognahay ayaamihii la dhaafay in ay ku duuleen adan oo ah halkii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu ku sugnaa oo caasimada labaad ka dhigtay taasi marka waa halkii ugu dambeeyey ee wadamada khaliijka iyo sacuudiguba ay u qabteen xuutiyiintu inaanay soo dhaafin Waa tahay, mar- marka way soo dhaafeen Wa- waxay noqotay in marka tallaabo ay ka qaadaan waa tahay marka een, een, ciidamada dhulka ee sacuudigu ay diyaariyeen ee, ku diyaariyeen dhinaca xadka iyo dalalka kale iyaguna ballan qaadaya inay ciidamo ah, diyaar la yihiin ma kula tahay in een, arrintu ay ka duwanaan doonto duqayn oo ciidamo dhulkuna ah, ay- uu dagaalku isku bedeli doono ay dhici karto in ciidamo dhulkana ay dalalkani een, su- eh, dalka yemen soo geliyaan aad iyo aad iyo aad bay cabdicasiis oo ugu egtaa faalaha imanka muuqdaana sidaas ayuu u socdaa waxaa jira een, heshiisyo ka dhexeeya wadamada carabta wadamada khaliijka masar een, wadanka la yidhaahdo een, een, maqrib wadamadaas oo dhan iminka waxaa jira howlgal iyaga ka dhexeeya oo diyaarinaya waxaa la hadal hayaa ilaa shan kun oo askari oo bilow ah in isbuucan gudihiisa la geynayo caasimada labaad ee wadanka yemen ee- ee xanan halkaas ay u noqonayaan hordhac ciidama la doonayo in la geeyo een, warar laga soo xigtay een, een, een, een, wadanka masarna waxay sheegayaan weliba een, een, in la doonayo ciidamo in halkaa loo diro Waa marka waxaa jira qorshe la doonayo in loogu diro ciidamo lugta ah si loo joojiyo fiditaanka ay sameynayaan xuutiyiinta waayo ciidamo cirka ah ka duqeeya waxaynu ognahay inaanay saa- saameyn badan aanay sameynin marka waxay ku khasbanaan doonaan wadamada khaliijka iyo isbahaysiga ballaaran ee carabta oo weliba maraykanku dhinaca logistiga uu ka ka taageerayo iyo wadamada yuruba inay marka dambe ku kalifi doonto inay dhulka ka galaan waa tahay maxamed aadan dugsiyaan een, soo gelinaya oo oo sanca ku sugan Een, maxamed eh, kolley xuutiyiintu way ogaayeen eh, in lagu soo maqan yahay marka een, haddii iminka uu bilowday howlgal eh, dhinaca duqaynta cirka ah oo- oo oo suurtagalna ay tahay in ciidamo eh, dhulkaana ama sacuudiga ay soo geliyaan ama dalal kaleba ay ka yimaadaan intay leeg tahay awoodda xuutiyiintu ma iska caabin karaan een, xulufadan marka iminka diyaar u ah in ay iyaga hor istaagto oo ay dowladdii hore eh, dalka yemanna soo celiso ah dowladdan in jabhadda ansaarada la yidhaahdo lix dagaal ayay la gashay dowladdii cali cabdalla saalax oo lixdaa dagaalba ay ahaayeen lix dagaal oo in- in- waa jabhad in xagga dhulka in ay isaacidayo biicada ay ku nool yihiin dhulka yimantoo dhul duuranaya in iyagoo ah dad dagaal soo galay oo khibrad dagaal leh aan ahayn dad maanta dagaal ugu horeeyo kolley haddii uu military in ama in ciidamo dhulkii ay soo galaana dhibaatada isan way ka badan doontaa in yeman dhibaato aada u badan baa soo waajihi doonta in xarbi ehli baa ka bilaabmi doona in taasina waxaa lagaga badbaadi karaayo keliyaasa iyada oo markaas si dhab ah ay u wada hadlaan waa tahay dadka qaarkood waxay hadal hayaan xasan albasri baan rabaa inaan soo geliya isagana fiditaankan maleeshiyaadka xuutiyiinta in sidoo kale ay ku lamaanan yihiin maleeshiya iyo ciidamo taageersan madaxweynihii hore ee dalka cali cabdalla saalax albasri adigu mukallad ku sugan tahay gobolka iyo dalka yemanna waxa ka socda waad la socotaa bal intuu leegiya doorka madaxweynihii hore uu ku leeyahay arrintan runtii madaxweynihii hore cali cabdalla saalex oo u muuqda shaksi door weyn ciyaaraya geedkan ciyaartan socota iyo saxdan ciyaarayo oo aad leedahay daadada gadaasheed ayuu ka maamulaya barnaamijkan waayo xoutiyiinta isaga ayaa in badan u sallaxay kubadda cagta oo aan isleeyahay ma uusan suurtagal uma ahayn in si deg deg ah qolayka jabhadda dhowr kun oo ciidan ah inay u hanqal taagaan dalka dhan gacanta ku dhigaan marka laga reebo gacansiinta iyo garabsiinta madaxweynihii hore oo asaga rugdiisa weli aaminsan hanqaltaag siyaasadeed marka ciidanka awooda yeman oo military ahaan la yaqaanay meesha caalamka joogeen weli waa disan yihiin inkastoo ay uga bayrayaan xuujiyiinta marka dagaal kafakasooba bilowdo waayo haleefano hoose ayaa jira oo markaa kasoo dhacaya balaakiinka ciidanka oo markaa oranaya hala gacan siiya nimanka xuujiyiinta xuutiyiintuna waxay yaro u muuqdaan laba weji weji ah in ay sii dhamaystirayaan mirihii kacab iyo weji ah in maxaan ku aadaa in sheeg system dowladeed iyo qaab nidaam noocaasa lasoo celinayo oo meesha laga saarayo qoodadii iyo la dagaalanka argixisada iyo alqaacida waxayba noocaasa ku marmarsiyoonayaan wa waa agaag waa tahay wa waad mahadsantu waan kugu soo noqonaya waxaan soo gelinaya maxamed cali biixi oo riyaad jooga maxamed jabhaddan xuutiyiinta ee shiicada kolley waxaa taageeraya oo dhabarka ka riixaya dowladda iiraan oo dee iyadu doonaysa dabcan in shiicadu ay waddankaasi yemen gacanta ku dhigto talada maxaa tallaabo laga filan karaa iiraan inay arrintan ka qaado waa runtaa cabdicasiisow dee horta dagaalkan un kuma jiraan xuutiyiintiie waxa ay garab weyn ka helayaan oo dhinaca hadday noqoto militariga iyo dhinaca hogaaminta iyo istaraatiijiyadda intaba waxay ka helayaan waa waddanka iiraan waxaanad moodaa xuutiyiintu inaanay si fiican u akriyeyn waxyaabaha dhici doona ama laga yaababa inay dhacaan inaanay waaqiciga si fiican u akriyeynin marka iiraan barifi maanta oo uu hadlayo wuxuu lahaa waa in dagaalka la joojiyo waxaanad mooda oo iiraan inay iska dhigayso dhinaca marka laga eego inaanay arrimahan shaqo ku lahayn dhinaca kalena ay doonayso in ay wadamo kale oo taxaalufa oo ka horjeeda isbahaysigan wadamada carabta iyo khaliijka inay samayso oo ay ruushka iyo kamid yihiin wadamada noocaas oo kale a marka iiraan way way markii horena way taageeraysay haddana umalayn maayo inay wax ula hadhayso waayo waxay doonayaan iiraaniyintu inay awoodooda ku fidiyaan jasiiradan carabta wa tahay oo aynu og ognahay dad shiico ah oo laga tira badan yahay inay ku nool yihiin marka iiraan waxaad moodaa in ay imika iska dhigayso inaanay shaqo ku lahayn ay arrimaha iska fogeynayso laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan iiraan ayaa ah awoodda ugu weyn ee dabada ka riixaysa xuutiyiinta ee maanta halkaa gaadhsiisay inay gaadhaan marka xuutiyiintu waxaad moodaa
maxamed aadan dugsiyaan soo gelinaya maxamed haye xaaladda iminka taagan waxa weeyaan waxa waxaa u dhexeeyey dowladaha khaliijka uu horkaca uu horkacaya dowladda sacuudiga iyo iiraan waxaa udhexeeya dagaal qaboob haddaba su-aasha idinka taalada fiidin waxa weye dagaalkii qabooba ee khaliijka udhexeeyay iiraan ma samaynaysa dadaal ay ku waajahayso ay ula soo bareerayso xulafada sacuudiga uu hogaaminayo oo ay ku jiraan bakistan iyo turkiga oo aan ahayn markaa dowlado carbeed oo ah dowlado islaamuna haddaba halka caqabada ay iminka ka taaganta waxa weeya yuu noqonaya mawqifka ay iiraan ka qaadanayso in ay u waajahdo si bareera dagaalanka xulafada ah ee uu horkacayo dowladda sacuudiga ah iyo in ayna waajihin oo markaa ay markaa ay dib uga noqoto labadaasiba way banaan yihin waa tahay xasan albasri baan doonaya inaan soo geliya xasan durba duulaankan sacuudigu horkacayo ee lagu qaaday xuutiyiinta dalka yemen waxaad moodaa markiiba inuu saameyn dunida ku reebay oo waxaa kor u kacay qiimihii shidaalkii saliidda sidoo kale waxaa dad badan ay hadal hayaan maadaama yemen ay ku taallo meel muhiima iyo marinkan gacanka cadmeed in saameyntu ay sii ballaarato maxaa adiga kuu muuqda sidee dagaalkani u saameynayaa dhinacii ganacsiga markaan eegno keliya maadaama waddamada khaliijku ay saliid badan iyo shidaal badanba ay soo saaraan duniduna ay ku xiran tahay sida muuqata dagaalkan saameyn badan ayuu yeman ku reebi doonaa sida hadda muuqata ilaa hadda iiraanku wax dhaqdhaqaaga ma ma muujin haddii dagaalku uu ku socdo sida hadda duqeynta cirka marka lagu daro dhulka lagu daro ee iiraan soo gatana waxaad moodaa equalizationka iyo shaxadu inay isbedeli doonto markaa weji kale cusub uu yeelan doono dagaalku markaa sacuudiga iyo iiraanku toos isku waajahayaan inkastoo khasaaraha sida la yidhi marka laba marooday ay dagaalanto badanaa waxaa khasaaraha ku dhacaa dibanahankooda u noqonaya waa cawska iiraan iyo sacuudiga markaa dagaalkoodu shacabka yemanba khasaaro weyn kasoo gaari doonaan maxamed waxaan soo gelinayaa aadan dugsi iran ku noqdo halkii dhaqaalaha iyo baabilmandab iran yaro iskimida haye maxamed
waxaad moodaa xaaladda iminka taagan iiraan kaadka siyaasadeed ay ay ku ciyaarayso ay rabto in ay ku caalamaasho adduunka dhaqaale ahaan muhiimadda ay leedahay baabilmandab siyaasiyiinta qaar iyo muxadiriinta qaar iyo ragga ka faallooda arrimahan ayaaba waxay isku xirayaanba kulanka berri ka dhici doona ay ku wada hadlayaan shanta loo geeyey halka dowladaha arrimaha nuclearka ee iiraan in ay tahay kaarka ay ku ciyaarayso iiraan in uu yahay dalka yemen kadibna ay taasi keenayso ahmiyadda ay leedahay marka baabilmandab taasoo ah ubacday dalka meeshii adduunka udhexaysay intaasoo milyan oo barmiil maalintii ay maraan intaasoo milyan oo dollar tijaare ah ay ay masho ay marto meesha taasina ay keenayso markaa in tanaasulaad badan xitaa beri in shirkaa dhici doono uu wax ka bedeli doona laga yaabaa arrimaha waa hagaag waad mahadsantay maxamed cali biixi baan soo gelinaya oo riyaad jooga maxamed bal si kooban maadaama aad sacuudiga dhex joogtid warbaahinta sacuudiga iyo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya qiimeyn ma sameeyeen howlgalkan sacuudiga intuu qaadanayo iyo sacuudiga sida ay ka damacsanyen waxaa waxaad moodaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta sacuudigu inuu howlgalkan yahay mid bilow ah marka waxay u egtay sacuudiyiintu inay ka dharagsan yihiin arrintan culayska ay leedahay waxyaabaha ka iman kara iyo inta ay qaadan kartaba intaba inay ka dharagsan yihiin marka ma aha sida muuqata qaraar maalin iyo laba maalmood lagu qaatay waa wax muddo laga shaqaynayo oo markii ugu dambeysay ay sacuudigu u arkeen inay tahay waktigii ay qaadi lahaayeen oo wadamo badan oo xulafo yihiin oo maraykanku ku jirana ay kala tashadeen waa tahay marka haddii aan soo geliyo xasan albasri dalka yemen qabiilo badan baa degan oo wada hubaysan siday u qaadanayaan duulaankan iyo howlgalkan milatari ee sacuudiga iyo waddamadan sunnigu ay markaasi xoutiyiinta doonayaan inay ku hor istaagaan
waxaa muhiima in la ogaado in xoutiyiintu aysan wax saaxiib dhow la lahayn dhammaan kooxaha yemen ka jira marka laga hadlayo urur siyaasadeed marka laga hadlayo urur qabiil oo ay qabaa'ilada dhan yemen ay mucaarad ku yihiin xoutiyiinta madhab ahaan iyo gobol ahaan ay isku mucaaratan yihiin marka qabaa'ilada yemen waxa ay ku jiraan bishaaro bilkhayr oo ah inay soo dhaweeyaan gudubkan oo sacuudiga hordoodayo waayo iyagu dagaal bay la galeen xoutiyiinta meelo badan way ka saareen meelo badan ayagaa laga guulaystay marka waa inay garab ka helaan sacuudiga waxay u tahayba nasri iyo guul degdega ay u arkaan marka sacuudigana inuu gudaha galo yeman waxa u sahlaya qabiilooyinkan oo iyagana marka hore hubaysnaa oo ciidanka yemen awood lamida haystay waayo shacabka yemen waxaa lagu qiyaasaa labaatan iyo dhowr milyan dadka hubaysana waa labaatan milyan qiyaastii labaatan hub labaatan milyan oo hub ee yemen gacmaha ugu jira oo qofka qof yemaniga ah oo hubaysan yahay hubka ayo nooc ayay wataa marka dagaalku bilowdo waxaad moodaa in qabaa'iladu ay
waa tahay haye maxamed maxamed dugsi in yar aan ku noqdo xagga qabaa'ilka yemanta horta yeman qabaa'ilku way hubaysan yihiin sida kor ugu sameeya hubka yeman yaalla waxay loogu qiyaasaa in saddex shay oo hub ah ama baasbalad ama laba qori qof kastoo yeman iyagu kusoo hagaagayay tirada xagka intaa leeg ayaa hub dhex taala yemanta haddana waxaad moodaa inayna ku degdegin inay isticmaalaan hub oo ay matalan isaga hor yimaadaan qabailka iyo matala waxaa iminka xooga ugu adag xisbigan jabhadan al-shabaab hortaagan waxa weeyaan qabailka degan gobolka la yihahdo maarib oo boqol iyo konton ka xiga waqooyi bari oo ah gobolka hayraan le oo ay kasoo baxdo jidaalka iyo gaaska dalka laga isticmaalaha qabailkaasi waxay bixiyeen xoog xoog kelmad rasmiya oo diidma cada oo ilaa maanta ay awood ulaayihiin markaa in ay galaan oo dagaalo badanna ay dhex martay oo ay dhowr dhinac ay ka galeen jihadan ansaarallah dhanka gobolka bayda la yihahdo oo xagga koonfurta ka xiga gobolka kadibna markaa ay ilaa iminka geli karinayeen horta xooga ugu weyn ee qabailkee hortaagan waa kaa kaas haddii ay dhaafaanna waxaan malaynayaa xoog kale oo qabiil ah oo hor istaagi karaa ma jiro waa tahay waa hagaag dalalka reer galbeedku maraykanka iyo britain iyo kulli way taageereen howlgalkan iyo faransiiskaba oo way ku taageereen howlgalkan sacuudigu uu horkacayo laakiin khubarada reer galbeedku waxay welwel ka muujinayaan in arintani ay fursad siinayso kooxaha argagixisada ee alqaacidada jasiiradda carabta ee yemen iyagu gobolada qaarkood jooga arrintan sidee uga faa'iidaysan karaan ba ay kula tahay haddii aan siiyo su-aashan xasan albasri runtii sida muuqata jaaniskan waa jaanis lixabi ah oo soo maraya dhammaan kooxaha xagjirunta ah ee ku nool yeman mar haddii dagaalku bilowdo oo weliba gaar ahaan ciidan ka socda sacuudiga ay usoo dhaadhacaan gudaha yeman oo markaa fagaaraha dagaalku uu nabad dagaal fagaaraha noqdo waxaa suuragala marka in kooxahaasi ka faa'iidaystaan oo markaa alqaacidada iyo daacish iyo labooyin kaloo ka shar badan ay imaadaan oo dagaalku markaa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka meelo badan oo ka ka yimaado marka sacuudiga marka aag fara badan dhowr meel dagaalka uga furo marka ma waxaad saadaalinaysaa in xuutiyiinta iyo alqaacidada jasiiradda carabta iyo kooxda daacish oo iyaguna la leeyahay koox iyaga taageersan baa yeman ku sugan inay dhammaantood isla saftaan oo sacuudiga iyo xulafadiisa ka hor yimaadaan saas waa suuragal dhinacaas dhibaga ayaa suuragal waa tahay maxamed biixi fikirkaas ma la qabtaa muhiimada xagga ah iyo marka laga hadlayo alqaacidada iyo daacish iyo laga hadlayo waxaa jiray ursilkiisa sacuudiga u fadhiya cadab oo muddo saddex sana ay alqaacida ay haysatay afduuba ay ku haysatay oo muddo iminka laga joogo bil wax ka yar ay kusoo furteen lacag oo ay ka qaateen oo ay soo fiidaayeen ninkaa qursilka ahaa waxaad moodaa siyaasadda yemanka iyo nidaamka isradiga siyaasadeed mid adduunka ka wareeriyey oo marka dib loogu noqonayo intii fadhi ay yeeshee golaha amnigu ayna ka soo saarin go-aan cad oo cid lagu dhaleecaynayo waata waa soo gabagabaynaya haddaba maxamed dugsiyaan doonaya bal oo inaan isna su-aashan weydiiyo mar hadduu la shaqeeyo safaaradda soomaalida ee sanca soomaali badan oo qaxootiyaha ku nool dalka yemen maxay kula tahay arrintan sidey u saameynaysaa markaad eegto waxaan aada ugu muxadnad gelinayaa imaha safiir farseen iyo ku-sulka safaaradda soomaalida masal xusaan oo iminka dadaal badan muujiyey oo aanu mar kastaba isku dayno inaan ka war hayno dhibaatada dadka soomaalida ah iyo dadka la xido iyo wixii la qabsado iyo wixii wax ku noqdo dhibaatooyinkaasa dan horta tiro badan oo qaxootiyaa dalka jooga oo ay saameysay dhibaatadana awal dad waxay ahayn dad iska quusal daruurigooda iska raasida oo aan wax ka dhaarsan quusal daruurigooda aan helin haddii marka ay dhibaatadan dhacdana waxaa sii imanaya inkasta imika shaqo la-aanta ay sii badatay oo dadkii dalka deganaada ay shaqo la-aantii cabanayaan oy taagan yihiin haddana shacabka soomaalida aada bay u saameynaysaa taa dadka matalan waxaa ugu doonaanaya dadka xeebaha degan waxaa laga yaabaa inay meel ay ka baxaan ay helaan ama dadka gudaha yemanka kasoo jira gobolada dalka iyo sanco oo kale danaar oo kale baydo oo kale gobolada gudaha maarig oo kale gobolada dalka gudihiisa ku jira inay la waayaanba waxay ku gaadhaan xitaa xeebtii taasina ay halis keenayso markaa aada u badan oo dhibaatada ugu badan ay keenayso waxaana halkan baas loo sameeyaa dowladda soomaalida in ay in qaara ku eegto tirada dadkaa qaxootiga ah ee dalka jooga si alla sidii ay wax ugu qaban lahaayeen si alla sidii ay ugu samayn lahaayeen xal shacabka soomaaliyeed ee qaxootiga dalka ima soo waa shacab aada u yihin waa hagaag waa soo gabagabeynaya haddaba bal halkaan eegaya anoo ka faa'iidaysanaya gabagabada barnaamijka ayaan waxaan rabaa inaan halkaan dowladda soomaaliya baas ah in ay la socoto xaaladaha dadka soomaalida ay ku nool yeman mar haddii yeman dagaal iyo holac bataymo ay bilowdeen waxaa muhima in dawladdu ay markaa ay samayso daadgureen dadkan maxootiga oo yeman dabaad jooga iyo in ay gargaar bini aadamnimo uga dalabto qaramada midoobe iyo in safaaradda soomaaliya ee sanac ku taala ay isku xir la samayso dhammaan maxootida yeman ku nool iyo ardayda iyo dadka soomaalida yeman joogaba si wax alle wixii caqligal ah loo sameeyo oo in dalka laga baxo had sida hadda muuqatana ee la doorayo waa xiran yihiin dhawaana waxaa laga cabsanaya in degadaha yeman la xiro marka qaxootiga soomaaliya oo yemin jooga oo malaayiin shacab soomaaliya ku nool waxaa dhici doonta inay irdaha ku xirmaan meel ka baxaana waayaan marka baaqaas waxaan ujeedinayaa dowladda soomaalida oo markaa iyo iyo safaaradda in ay gargaar degdega iyo iyo gosaad gureen sameeyaan sida hadda dadka qaar safarada qaar yeman ku ku ku yaala ay bilaabeen inay dadka shaqaalahooda ay ka ka qaadaan yeman ay ka daadgureeyaan in barnaamijkaas loo foojignaado aan marnaba la daycin dhinacaas imaada mas-uuliyadda waa tahay gabagabadii baan haddaba doonaya barnaamijka inaan bal idin weydiiyo si aad u aragtaan xalka waxaan ka hormaraya maxamed cali biixi oo riyaad jooga maxamed sidaan la soconno dalka sacuudiga ciraaq oo ku dhegan waxaad moodaa hadda waxaa galaangal badan ku yeeshay dowladda iiraan iiraan sidoo kale waxay lug ku leedahay dalka lubnaan syriya waan la soconnaa iminka iiranxootiyiinta waata taageeraysa balse waxaad moodaa arrintaasi sacuudiga inay ka daadegi weyday oo waa kuwan iyaguna dulaan iyagoo la kaasanaya dalalka kale ee sunniyiinta ah ku qaaday xootiyiinta dalka yemen maxay kuula muuqataa xalku xalku muxuu ku dambayn doonaa wallahi xalku waxa uu dee mar kasta noqonayaa in si mantiqiya loo fikiro si waaqiciya xaaladda loo eego oo si wadahadala arrimaha lagu dhameeyo haddii ay arrintaas iman weydo waxaa imanaysa de waxa weyan dhibaatadunbaa sii ballaaranaysa mashaakilkaunbaa sii fidaya marka cidda ku khasaaraysaana waxa weeyaan dadka ay arrintaasi khusayso dhammaantood way ku khasaarayaan waayo dagaal waxaynu ognahay dhibaatada uu leeyahay marka haddii aanay watamadaas dabada ka riixaya yeman dhammaantood si waaqiciya aana uga uga fikirin yamaniyiinta laftooduna aanay garan danta wadankooda waxa u dana aanay garan waxaad moodaa arrintaasi inay dhammaan wada saameyn doonto xataa inaga soomaali ahaan arrintaasi saameyn bay nagaga imanaysa waayo waxaan isku xidhan nahay wadanka yeman oo maantadan u dambeysay wararku waxay sheegayaan in duulimadadii xataa soomaaliya ay saameeyeen arrintaas waa tahay maxamed dugsiye adiga maxaad xalka u aragtaa sidoo kale saameynta dhinaca arrinta soomaaliya ay ka yeelan kartaa arrintan xalka koowaad wuxuu noqonayaa si caqliya in loo wada hadlo oo maskaxay ku jirto oo
yaa wada hadlaya marka yaa wada hadlaya marka waxaa wada hadlaya dawladaha ay khusayso hawshani waayo yamanta waxaad moodaa dawlad ay baashaday dhibaato shacab ay dhibaato baashatay oo gacantooda aan waxba ku jirin marka dawladahan ku higdamaya siyaasada ee gobolka ku higdamaya si ay mas-uulkooda ukuliyaan waa inay si waaqica arrintan uga wada hadlaan oo ay eegaan xaqiiqda meesha taalla iyo dhibaatada ka dhici karta haddii uu waxan uu sii socdo markaayna meesha ka bax marka meesha laga saaro sacuudiga iyo iiraan ha wada hadlaan baad leedahay arrintan ha soo afjaraan ha inay sacuudiga iyo ay ugu horeeyaan sacuudiga iyo iiraan inay arrintaasi dhaba uga wada hadlaan oo ay si toosa iskaga soo fariistaan kana wada tashadaan sidii arrinta yamanta xal loogu raadin lahaa waa tahay waad mahadsan tahay waxaan siinayaa hadalka barnaamijka u dambeeya xasan albasri reer galbeedku way taageereen wadamada maraykanka sacuudiga arrinta way ku taageereen waxaad moodaa wadamada dhinaca kale iyaguna ruushka iyo shiinaha in arrintan aanay dagaalka ogolayn oy doonayaan arrinta in la xaliyo maxaa uga bannaan iyaga markaad dhinaca xalka eegto wadamadan aan ahayn suniyiintan iyo shiicadan is eryanaysa wadamada kale caalamka cadaadis noocay saari karaan arrintan si xal loogu gaaro markaad eegto ruushka iyo maraykanka oo labada dhinac kale jooga waxaa uga banaan barnahan barnaamij oo ah in ay sameeyaan iskusoo dhawaansho dhex mara dhammaan madaxa yamaniyiinta oo markaa ugu baaqaan in si degdeg ah lagu qabto gudaha ama dibadda yeman si wixii markaa isijiid ah iyo hadaltaag siyaasadeed la isku soo dhaweeyo oo xoojiyiintii sida hadda muuqata waxaa ku dhacay dhaawac badan oo dhaqayntani waxay u keenaysaa bisayl siyaasadeed oo ah in ay aqbalaan waanwaan ku socota marka sacuudigu fariintii way soo gaartay uu soo diray sacuudi yamanta u soo diray way soo gaartay xuutiyiintuna inay dib u dhaqaan canduufta oo ay ay maskaxdooda yara dejiyaan oo ay qabkan iyo dhawanidan hadda iyo wadaan iyo taraaraxan iyo galaabkan nidaam darada ah iyo dagaalkan gacan ka hadalka yara qaboojiyaan oo wada hadalka la furo janalka iyo t v-ga wada hadalka la furo wada hadalkaasna si nabada lagu lagu maareeyo xal ka fiican yamani ma aqbali karto yamani dhibaato badan baa ka jiray dadkaana wuxuu u keenayaa dhibaato markaa kaarisa caalamiya min cid waa tahay saddexdiinnuba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna iyo ka qaybgalka barnaamijka aad iyo aad
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkanna aan ku eegaynay duqaynta dhinaca cirka ah ee dowladda sacuudiga iyo dalal ay xulufo yihiin ay ka bilaabeen dalka yeman barnaamijkan waxaa ka qayb galay maxamed aadan dugsiye oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada sanca xasan al basri oo wax ka qora arrimaha islaamka ah oo isaguna ku sugan magaalada mukalla iyo maxamed cali biixi oo wax ka barta kuliyadda saxaafadda ee magaalada riyaad ee dalka sacuudiga intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka cabdicasiis xuseen cismaan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington haye ismaaciil falastiin ay wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya howlgalkii ay ciidamada ammaanku ka wadeen hoteelka maka al mukarama ayaa sheegay in weli howlgalkaasi socdo islamarkaana dhawaaqa rasaasta la maqlayo sidoo kale ciidamada ammaanku waxay soo badbaadiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo safiiro ku jiraan dhimashada waxaa ilaa hadda la gaadhsiinaya ilaa toddoba qof waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o a ee qaybta ingiliishka cabdicasiis bilow cabdicasiis may maqashaa
si wanaagsan ilaa hadda maxaad nagaga biirin kartaa sida wax u socdaan
wuxuun ahaantii ilaa hadda weerarka wuu socdaa ilaa hadda laakiin ciidamada ammaanka iyo waxay joogaan afaf banaanka hore oo hoteelka maka almukarama ilaa hadda waxaa la badbaadiyay tiro qof oo uu ka mid yahay safiirkii soomaaliya u fadhiyay dalka jermanka la badbaadiyey tiro kalena waa la badbaadiyay ilaa hadda howlgalkiina wuu socdaa ilaa iminka laakiin way adag tahay in la in la qiyaaso inta qof oo weerarka oo ku dhinteen mise inay ku dhaawacmeen laakiin ciidamada ammaanka siday noo sheegeen oo banaanka joogaan waxay ku guda jiraan dadaal dheeraad si ay ummadda soomaaliyeed oo ku xaniban hoteelka si ay uga badbaadiyaan maxaa la dhahaa argagixisada oo oo weerartay hoteelkii maka almukarama galabnimada maanta marka sida mas-uuliyiintu idiin sheegayaan ma dad baa ilaa hadda ay gacanta ku hayaan gudaha hoteelka markaad eegtid
ilaa hadda ciidamada ammaanka banaanka ay ku sugan yihiin dadkii weerarkii soo qaadeen ilaa hadda hoteelka iyaga gacanta ku hayaan dhawaqa rasaasana waa la maqlaa marmar dhifna waxaa la maqlaa dhawaqa bombooyinka oo kale marka lama ogo mise lama qiyaasi karo siday xaalada noqon doontaa laakiin ciidamada ammaanka banaanka ay joogaan heegan ay leeyihiin inay u badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed ee ku xaniban hoteelkii maka almukarama siday noo sheegeen banaanka ay joogaan wadooyinka dhan ay xireen si ay dadkii ku jiraan gudaha si ay caawiyaan iya caawiyaan si ay banaanka usoo baxaan ilaa hadda dhimasho laydiin sheegay tirada hordhaca ah ama meydadkii debadda ama gudaha xog xogihii ay markaa ururiseen ilaa hadda maxaa jira
tiro cayman ilaa hadda ma jirto laakiin intii aan indhahayga ku arkay mise intii aan tiri waxa waaye toddoba ay ahaayeen laakiin wararka qaar waxay sheegayaan tirada dhimashada inay gaartay toban laakiin warkaas lama hubo laakiin intii aniga hubo toddoba qof oo meyd aan arkay wax mas-uuliyiina oo ilaa hadda la sheegay dadka dhintay ama dadka dhaawacmay inay ku jiraan iyo in kale maadaama goobtan mas-uuliyiin kala duwan ay fadhiisan jireen
sidii uu noo sheegay safiirka soomaaliya u fadhiyay jermanka wuxuu yidhi dad fara badan waxay ku jireen hoteelka laakiin asi ma sheegin shaksi ma tilmaamin shaksiyaad oo ku xaniban hoteelka oo weli la badbaadin laakiin wuxuu yidhi dad fara badana meesha joogeen because maanta waxaa waaye maalin jimca waaye soomaalida oo dhan way isku imaadan sida xeebta liiba la aada maqaayidaha la aada marka dad badan fara badana joogo maqaayida maka almukarama ciidamada ammaanku ma idiin xaqiijiyeen gudaha hoteelka oo kale inay howlgalku uu ka socdo iyo in uu debadda ka socdo
howlgalka banaanka ciidamada banaanka jooga heegan ay yihiin kuwan gudaha ku jirana howlgalka waa la dareema dhawaqa rasaasta marka dhawaqa rasaas waxaa la dareema waxaa laga yaabaa inay tahay weerar oo labada dhinac ay isweersanaa xabado laakiin lama hubo ilaa hadda anaga banaankaan joognay laakiin waa kasoo tagnay banaanka kasoo baxnay hadda laakiin weerarkii ilaa iminka wuu socdaa wax xog ama laga hayaa haddaynu gebagabada u nimaadno tirada dadka ku lugta lahaa howlgalkan ee maleeshiyaadka ahaa
sida lii xaqiijiyey waxa waaye weerarkii waxa waaye waxay ku beegsa baabuurka ilinkii hore ay baabuurka ku beegsadeen ilinkii mark markay jibiyeen oo ay gudaha u galeen waxay ahayn lix qof lix lixdaas mid tiro kamid waa la dilay sida ciidamada amnigi noo xaqiijiyeen laakiin dadkii gudaha ku jira weli weerarkii qaadeen marka lama ogo waa laisku khilaafay saddex mi ay ahaayeen mise lix in ay ahaayeen ilaa hadda waa laisku haystaa inta tiro qof oo soo weerartay meesha laakiin banaanka baabuur ay ku qarxiyeen dabadeedna gudaha ay galeen sida ay weerarkii u qaadaan aad baad umahadsan tahay cabdicasiis bilow ayuu ahaa wariyaha v o a ku sugan si toosan uga soo warramayay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
gabagabadii idaacaddii fiidnimo ayaan kusii dhownahay falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaa mahadsanid ismaaciil dabley la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday hoteelka maka almukarama ee ku yaala magaalada muqdisho milkiilaha hoteelkan gurey xaaji xasan ayaa v o eda u sheegay in hoteelka ay xilligan haystaan dableydii weerarka soo qaaday isaga oo sheegay inay jiraan dhimasho iyo dhaawac balse aanu xaqiijin karin warar kala duwan oo v o eda heshe ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo shan qof laakiin ay intaasi ka badan karto marka howlgalkan uu soo gabagaboobo gurey xaaji xasan ayaa isagu sheegay in ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin gudaha iyo banaanka hoteelka markaasi xilliga iyadoo haddana la sheegay in ciidamada ammaanka ay gudaha u goleen hoteelka islamarkaana howlgal wejigii ugu dambeeya uu ka socdo gudaha hoteelka dhinaca kalena wararka aanu ka helayna ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xilliga uu weerar ku dhacayo hoteelka ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin isugu jira siyaasiyiin safiiro dhaqaatiir iyo dad kale oo ka yimid qurbaha wixii warara ee kusoo kordhana idaacadaheenna soo socda ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan diyaaradaha dagaalka ayaa markaasi weeraro xagga cirka ah ka wada maalintii labaad mucaaradka xuutiyiinta dalka yemen waxaana weeraradan geysanaya xulafada uu hogaaminayo dalka sacuudiga diyaaradaha dagaalka ee wadamada isbahaysiga ayaa duqeymo kala duwan u geystay saldhigya militari iyo goobo ay ku xoogan yihiin mucaaradka oo ku yaala caasimada dalka yemen ee sanca brice robin oo ah dacwad ooge ka howlgala magaalada merceles ee dalka faransiiska ayaa ka hadlay diyaaradii german wings ee dhacday maalintii talaadada isagoo sheegay in duuliyaha labaad uu diyaaradda si toosa ugu dhuftay buuro ku yaala dalka faransiiska halkaasoo ay ku nafwaayeen duuliyaha laftiisa iyo qof oo kale dacwad oogaha ayaa arintan ka sheegay xilli uu ku guda jiray war uu siinayay telefishinada maalintii khamiista isagoo sheegay in caddeyn cod ahi ay muujinayso in duuliyaha labaad oo da-diisu ay ahayd jir islamarkaana lagu magacaabi jiray andares lobits oo haystay dhalashada dalka jarmalka inuu albaabka ka xidhay duuliyihii koowaad ee diyaaradda
aad baad mahadsan tahay falastiin axmed iimaan waxay intaasina gebagabo u tahay idaacaddaydii fiidnimo halkan idinkala socodsiinayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan iyo inta idaacadaha soo socda ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.